iyo wasiirada iyo dhammaan marka sharafta kale assalaamu calaykum salaan kadib mahad ilaahi iskale waa u mahadcelinaynaa ra-isul wasaaraha runtii arrintaana waa ka wada hadalnay nin iyo madaxweyne axmed dadku waan wada dhasheen dhinac walba waana wada degan yihiin waxyaalla kala tabana waa jiraan run waayo waa laiga badsaday iyo waa liigu bediyey iyo waa liigu yereeyey iyo wax badan waa iska jiraan in arrimihii ayaga ah si walaalnimo oo dadnimo iyo daacad iyo soomaalinimo ku jirto loo wada hadlo intii karaankanagana aniga madaxweynaha waxaan ballan qaadnay inaan anaga dadku intaan dejin karna aan dejino oo wadahadalkana si dhaba oo laga dhigo waxyaalaha dadku ay kala tirsanayaanna lasoo afjiro haddii laha cilmo iyadoo roolka ugu weyn oo iska leedahay dowladda federaalka oo ay hogaaminayso oo arrinta iyada iyadoo xaqiijinayso marka insha allah waxaan rajaynaynaa in tii u dambeysay oo dadka soomaaliyeed maamuladooda ay kugu kalsoonaadaan dadka maamulada joogan ayagana walaalnimadooda iyo wada shaqeyntooda ay ku wanaagsanaato inay noqoto haddii kullay bani aadam baahidiisa lama tiri karo ilaahiga awariya tiri waayey laakiin annaga waxaan ku ballannay in dhinac walba si daacadnimo ah iyadoo dowladda federaalka ay hor socoto in loo dhammaystiro labada dhinacba wixii ka jiro tabasha tabashada kolba bani aadam waa iska taban doonaa laakiin maxaa suurta kala in la yidhaahdo wixii suurta kala la hadlayo waana ka wada hadalnay madaxweynahana runtii waa ugu mahadcelinaa ra-isul wasaaraha waa ugu mahadcelinaa dowladda federaalkana waa ka rajaynaynaa inay arrinta iyada ay si qaab iyo degdegsiiye leh weliba annaga dhinacayna weliba in aadna ula ta'diibo muddo badan nagala baahan tirsanaynayo marka inaanaan daah damba dhicin sidii loo dhammaystiri lahaan loo dhammaystiro annaga ka koonfur galbeed ahaana in arrinta ayadaa la dhammaystiro raalliaan ka nahay diyaanaana ka nahay wixii nagu aadanna inaan inaan qabanaan rabnaa tan kale higsigana runtii annaga waa soo dhaweynaynaa wax allaale wixii ummadda isugu imaan karto oo isugu imaan karto oo laga wada hadli karo diyaaraan u nahay madaxweyne axmedna inuu noo yimaado waxba kama qabno dadkuna dadkiisa waayo inay waxay sheeganayaan ay ku xamanayaan ay inta u yimaado ay u sheegtaan diyaar in yihiin waana soo dhaweynaynaa waana mahadsan